gudoomiyaha degmada markoo ahna duqa magaalada cismaan muuse maxamed ayaa dhagax dhigay saldhigga booliska magaalada markoo waxaana goobjoog ahaa dhagaxdhigga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska magaalada markoo ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi nuur cali gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada markoo iyo taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska magaalada markoo ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay dhismaha saldhigga booliska marko waxaan leenahay hay-adaha samafalka ee degan ee gobolka jubbada hoose in ay dadaalada hay-adda maaskarob hadda ay muujiso kale ay muujiso barakacayaal fara badan baa daadsan meesha leh goobweyn iyo meesha hadda aan joogo buliguduud inta u dhaxaysa runtii dadku waxay ku jiraan buushash iyo maryo la xidhxidhay haddii loo sameeyo intan kharash badanna ma aha waana ruuxu bili'aadanka meel muuqato oo uu degi kara weeye sidaa darteed waxaan leenahay waa in lagu daydaa hay-adda maaskarob aad iyo aad baad u mahadsantihiin cismaan muuse maxamed gudoomiyaha degmada markoo ahna duqa magaalada ayaa u mahad celiyey taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed oo hirgeliyay dhismahan waxaa maanta dhex dhignay saldhigga degmada marka taasoo aan ka mahad celinayno gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose ibraahim caadan najax iyo madaxweyne cabdicasiis xasan laftigareen kuwaasoo dadaal dheer usoo maray in magaalada mashaariic badan ay xesho taasna waan kaga mahadcelinayna madaxweyne sidoo kale waxaa u mahadcelinaa meeshaan gudoomiyihii hore degmada ilaah naxariistee cabdulahi cali axmed waafo kaasoo sabab u ahaa in maanta degmadan mashaariicdan saldhigga ay hesho sidoo kale meeshaan waxaa ka mahadcelinayaa taliyaha nabadsuuda iyo sirdoonka qaranka degmada marka maxamed sheekh kaasoo in badan in badan isku dayay in amniga degmada marka iyo daafaheeda uu hari habeen u taagan yahay sidoo kale waxaa aada ugu mahad celinayaa taliyaha wuxuu sameeyey baahi walba oo jirto oo ciidan ah taliya waxaan ku leenahay hor u soco degmada degmadaada waaye waxaan leenahay amniga laga maarmaan waaye insha allah bidnilah anaga garabkaagaanahay